بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي كوب يا فرتناد كتاب قال ياقوت النفيس كتاب النكاح بان كجرني الخلع خلع وحلي هذا لقى الله khulcigu waxa weeyaan alkhulcu luqatan mushtaqun waxaa laga soo ishtiqaaqdo laga soo qaatay min alkhalci oo sibid ah wahuwa nascu waa sibid halkaas baa laga keenay maxaa yeelay labadan isqabtay zawjka iyo zawjada kan kale dharba u yahay mar hadday iskhulceen oo kala tegayaan waxay ka dhigan tahay isagoo dharkii iska bixiyoo kale waaya waa noocun dalaaqi ka mid ah khulcigani wa sharcan xagga sharcigana waxaa la yidhaahdaa alkhulcu waxa weeye furqatun kala tag wey furqadaasoo biciwad in ahaatay ciwad iyo kharash iyo maal maqsuudin ciwadkaasoo maqsuudin loo qasto kaasoo raajicun u noqonaya lijihati zawjin zawj kii wax qabay xaggiisa qulcu waxa weeye ninkii oo gabadhii ka gadanaya dalqadihii u leeyahay ama iyadii baa dhahaysa intaasaan ku siinayaa ifur quluc mar haddii xool ay bixinaysa waa quluc ama isagii baa dhahaya intaa haddaa bixisid waa ku qulcayaa macnaha waa furaya marka waa ciwad maqsuud oo loo qastayo u noqonaya raajicin yaa qaadanaya lijihati zawjin zawjka waa ninkii jihadiis quluci wakaas ayib marka qulucu wuxuu kaga duwan yahay dalaaqa kale gabadha iyadoo caadadii ku jidha in la furo lama ogola laakiin khulcigu xoolaha la kala gadanayaa waxaabay ku bedelanaysaado waa khulcu dhima leh haddii xayd jiro ama caadadii jidho leanna iyada xaggeedii baaba dalabkii ka socda ciddadu inay ku dheeraato iyadii baaba raalli ku ah oo isle kan mar kastaba haddaaba kala tegaysaan ciddadu haba kugu dheeraatee a leelahay ciddada kugu dheer baa lagu qaataa mar kan kala taga dalqadahaadi ka gado bayba isleeda oo ninkii bay isku dhiban yihin waayo laakiin dalaaqu waa furniin iska caadi aan xoola la kala qaadanay maalmaha xaydka lama ogola laakiin dalaaqa maalmihii xaydka hadda haddii dalaaqii dhaco xaaraanba ha ku dhacee gabadhi waa furmaysaa la dhihi mayo ma furmin rag baa waxay leeyihiin ma furmayso shiicaduna saasayba qabaanba kuwan shiicada ah haddii xaydkii lagu dhex fura inaysan furmayn khulci u horeeyo islaamka dhacayna qadiyadii wuxuu ahaa gabadhii jamiila binti cabdillaahi bin ubay ibnu saluul waxaa qabay saxaabigii weynaa thaabit binu qays binu shamaas oo khadiibu rasuulillahi nabiga khadiibkiisii ahaa sala allahu calay wasalam xadiidkeeday xadiidan ku mar ayib marka khulci wakaas halkaasuu tegaya mar haddou khulco isaga dalqad ha ku khulco laba ha ku khulco waxa weeye waa ku khulcay hadduu dhaho dalqad baa laga xisaabinaya macnaha waxaan kugu furay xoolahan marba hadduu dhaho waaba khulci khulci halkaasa la mersha marka mana soo ceshan karo ma soo rajciyeysan karo gabadha kaleoo dalqadiga labaya lagu furaayo rajciyadii weli ku dhex jidha wuu soo rajciyeysan kara laakiin khulcan iyo fasakha iyo ma soo ceshanayo arkaanu lkhulci arkaanu lkhulci khamsatun shan weeye waa shan multazimun mid wax islaaziminaya oo leh waxbaan bixinaya ninkii baa dhahaya qof baa wax islaaziminaya waa xaaskay islaanta waxay leedahay lacag baan bixinaya xoolaan bixinaya ama qof qaraabadeedii ah baaba dhahaya gabadha had iska fur intaasaan ku siinaynaa ninkii bay leeyihin qof xoola islaazimiye kow wa budcun iyo budcigii waa labo وعوض وعوضكي حوله اللي بحنيه وصدح وصيغة وصيغة وأفر وزوج زوجكي كي حولها قادني وي واي بضعيغاس دي waxa weeye manfacada un buu ninku leeyahay oo xaasnimada ka dhaxaysa manfacada un buu leeyahay ma milkisna laakiin manfacadii un buu leeyahay shuruudu lmultazimi marka mid kas xabad gaar usoo qabo kan islaazimiyey xoolaha shuruuddiis ama shardu lmultazim shardi dheh shardu lmultazimi shardu lmultazimi idlaaqu tasarufi almaaliyi tasarufka maaliga ah waxa weeyaan sii daysnaantiis waa in tasaruf qof uu ka suuroobaya uu yahay ama waa iyadii xaaskii ah zawjadii ah ama waa qof kaloo qaraabadeeda u dhahaya anaa xoolihii bixinaya anaa bal islaazimiyey macnaha mutlaqu tasaruf waa maxay waa inuu baaliq yahay qofka xoolaha ballan qaaday oo caaqil waa inuu yahay oo waa inuu aan lagu khasbin oo mukhtaar yahay qof hanuunsan waa inuu yahay shardulbudci shardulbudci waxa weeye milku zawji zawjka milkisnaantiisa lahu isaga uu milkisan yahay tanna maxay ti milku zawji lahu zawjku inuu leeyahay maxaa looga jeedaa nin aan shaqo ku lahayn nin kale xaaska hadduu dhaho waa khulcayaa dee waxba maba qabee muxuu khulcaa shaqaba kuma leh islaan kale oosan shaqaba ku lahayn ya oo wax ka dhexeeyaba uusan jirin oo waxba ka mulkisnayn buu wuxuu yidhi waa khulcayaa cid kale nin kale xaaskiisa ma banaana ma ansaxayso laanna waxbaba kama dhexeeyaan dad isku bannaano isku xalaala maba aha waaya ama waxaa la mida tow isagu furay islaam buu furay dalaaq oo aan rajci ahayn baa-ina ay kala tageen markaasuu misna yidhi waa ku- waa khulcaya waxaa haddii la siiyo ama iya waa khulcu xoolaha haddaan laysiiyo waa khulcaya maba shaqaba iskumale sootoo markii hore furoo kala tageen wax milki milkulbudciba kama dhexeeyaba isku xalaalba maaha ajnabi bay ka tahy masaladaa halkaasi marka aarisaa marka milku zawji lahu zawjka milkisnaantiisa waxaa looga jeedaa xagga intifaaca weeye waaya dee gabar rajciyaadoo kale waa ku dul asaxayaa ilaa rajciyadu waa dalqad iyo labaa lagu furo ciddadii bay ku jidhaa hadduu marka khulci laga dabageeyo waa waa waa qaadan kara waa asaxayaa laakiin mid baa-inaa mada waaba kala tageen baa-ina waa midousan soo ceshin karin ayib shardul ciwadi ciwadkii shardigiis xoolihii la qaadanayay wey shuruudul ciwad dheh shuruudul ciwad arbacatun weeye kownuhu ciwadka ahaanshihiisa maqsuudan mid loo qasday waa inuu ciwadku maqsuud waa inuu maxay u fuqahadu uga jeedaan wax aan loo qasdin oo la danayn waa inuusan ahayn sida dhiig oo kale hadduu dhaho hal bakeriyo dhiigah haddaa isiisid oo ii shubtid waa ku qulcay oo saasaan kugu furayaa dee dhiiggu wax loo qasda maaha qulc ma ma u guntumayo dalaaq rajciya iyo waxyaalahaasuu noqonaya laakiin maanta wuxuu yidhi adduunkan aan marayno dhiig wuxuu noqdaa wax muhiim ah oo loo qasdo oo qofka lagu badbaadiyo dhiig baa lagu shubay la yidhaahdo oo ku noolaado waaya ee waxyaalahan faa'iidadan hayn oo loo qasdin iyo xasharaadka iyo waxaas hadda ha lagu ha lagu miithaaliyo masaladaa halkaas baa la dhig shardiga labaad ko- wa kownuhu ahaanshihiisa ciwadku ciwadka waa xoolihii la qaadanayay ninkaa qaadanaya macluuman wax macluuma la yaqaan weynuy ciwadku waa inuu macluum yahay waa shardiga labaad waxaa majhuul laga yahay haddii lagu qulco ma ansaxayso ila hadhow baa la doodaya intaasaan ka dhigan lahaya intaasaan rabaya intaas keen a waxa waa in laisla yaqaan intaas waa in ciwadku yahay wa kownuhu baa shardiga ciwadka ahaanshihiisa raajican mid u noqonaya lijihati zawji zawjka jihadiisa zawjku wuxuu qaadanayo waxaan waa inay yihiin isagaa xaqan leh ayib hadduu dhaho gabar yahay xaaskiisaaba wuxuu yidhi haddaa hebel kun siisid waad furan tahay markay siiso dalaaq rajciyou noqonayaa khuluc maaha leanna xoolihii nin kalaa qaatay ninkan zawjkaaga oo wax furaya jihadiisa xooluhu ma soo aadin waxaa la rabaa xoolahan inuu ninkan xaggiisa soo aadayaan وكونهما شرطي أهانشيس خلع مقدورا مثل أود على تسلمه قاد الشديس حولها وحل لو ريق كرو لقادن كرو عوض كاي وإن ويهي تسلم باليرة على تسلمه آه تا- قاد الس- قاد الشديس لو ريقديس وإن لأوده وحل وريقين كرو معناه واي وين وحنيه شرط صيغة الخلع خلع صيغة الشرط جد شرط صيغة الخلع وشرط صيغة البيع بيع صيغة الشرط جد إلا وحكسر ربتها إلا عدم تخلل الكلام كلام كلا دحجل كيس لا أنت مويا كلام كأل يصير يرى هذا اليرو هذا الإنه كلا دحجله بيع إلا ما أقولين لكن هل كان بالأقولات كان دمله هذا الير هذا كلا دحجله تنا القصر ربيع إلا عدم تخلل الكلام اللي يصير هذا الير كلا دحجل كي لا أنت مويا يعني oo la ogol yahay halkan xaggana maya shardu zawji zawjka shardigiisu shardu zawji kownuhu ahaanshiisaa shardiga miman uu yahay yasixu dalaaquhu dalaaqiisu asaxayo qof dalaaqiisu asaxayo waa inuu yahay zawjkaani oo waa maxay yaa wax furi kara oo dalaaqooda asixi karaa qof qaangaara oo caaqila oo mukhtaar oo doortay aan la khasbin qofkaani waa inuu qofka noocaasa yahay ilmo yar iyo mid waalan iyo mid la khasba iyo mada kama imaanayso ayib taasna halkaasaa looga tegay dalaaqan marka re- ee khul- khuluca dalaaqiis oo ninkaani ilaa dalqadihiibuu nusqaaminayaaye markuu khulco oo yidhaahdo dalqadahaadii waxaan kaaga gatay intaas ama mid ka mid a ama laba ka mid a ma soo ceshan karo ninkaa wax khulcay waxba ma soo rajciyeysan karo hadday isjeclaadaan oo dib iskugu soo noqonayaan khulucii ka bacdi waa isku soo noqon karaan laakiin waa meher cusub waa hee meher cusub guur nikaax cusub weeye ciddii isku nikaaxin lahayd iyo markhaantigii iyo wixii waa in la helo hadduusan awal dalqadaha dhammayn hadduu yidhahdo awal saddexdii dalqadood buu ku qulco ama dalqadihii iska dhameeyey ee qof dalqadihii iska dhameeyey wey waa u dhammaatay suurat lkhulci khulca suuradiis suurat lkhulci an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaahdo lizawjatihi xaaskiis zaydku waa iskaga soo halqabsadaay ballaqtuki buu ku yidhi waan ku furay gaba anigu adiga bialfi dinaarin kun dinaar inaad siisid kun dinaar fataqulu lahu waxay dhahaysaa qabiltu waa aqbal waa bixinayaabay tir aw yaquula lahaa wuxuu u dhahayaa mataa daminti lii markaa ii damaanad qaatid al ii damaanad qaadid alfa dinaarin kun dinaar fa anti daaliqun waad furanta fataqulu lahu fataquula lahu ay u dhahdo damintu laka waa kuu damaanad qaaday alfa dinaari waa kuu damaanad qaaday mar hadday tiri khalaas quluci waa dhac waaya sidaas baa quluci u dhac waa lagu kala tegay adalaaq halkan waxaa laga hadlaya wax la yihahda dalaaq waa furniinkii caadiga ah. adalaaqu luqatan xallul qaydi xarigga oo la furaa la yihahda dalaaq waa sii dayn moogta haa xarigga isku haya labada isqabta oo la furay weeye waa la sii daayay xariggaa lagala baxay wey haa luqada wakaa wa sharcanna xallu caqdi nikaaxi nikaaxa caqdigiisa furidiisa weeye bilafdi dalaaqina lagu furo dalaaq lafdigiisa iyo wanaxwi wixii la mid a lafdu dalaaq iyo wixii la mid a baa lagu sii daynaya waaya lafdu dalaaq iyo wixii la mid a bay noqonaysaa marka mar hadday sidaasi dhacdo dee dadkaasi waa kala tageen wuxuu halkan ka qorayaa ah, ustaad sheikh la dhihi jira maxamed bin sheekh almasaawi baa wuxuu yidhi nin baa wuxuu guursaday xaas labaad awalna xaas horoo carruur u dhashay buu qabay tan labaad si sira u guursado aan laga warqabin xaaskii weynaabaa waxay ogaatay midaan uu hoos ka guursaday way ku kacday waxayna tiri ku soo noqon mayo kugu soo noqon mayo ilaa aad midda dambe fudhid weliba saddex aa ku fudhid wuxuu yidhi markaasuu ii yimid oo wuu- qadiyaddii arrintiiba ii sharxay oo wuxuu yidhi "Ee, xaaskii dambena ma rabo inaan kala tagno waa jeclahay xaaskii horena inaan raalli geliyaan rabaa Ee, waxayna tiri saddex dalqadood waa inaa maqashiiso midda dambe aad ku fudhay marka waxaan u jawaabay ba yidhi khuluc baabal khuluc gal lacag ku khuluc intaasoo lacagaan kugu khuluc iyadaa dhahaysa intaa hadda ay khuluc ama isagay baa dhahaya mar haddii la khulcay tii dambaa la khulcayaa ma ogtaha tii dambe oo la rabay saddexda in lagu furo oo wuxuu dhahayaa haddaa boqol dollar ii keenta ama hal dollar baa ka dhig haddaa rabti baan kugu khulca khulci waa dhaca markaasna khulcaas hal dalqad buu ka dhigaya ama labo saddex baan kugu khulcay dhihi mayo markaasuu wuxuu u tegayaa xaaskii weynayd markaasuu dhahayaa heblaayo furso imaadan dhihin markhaantina u yeer ama bes saddex baan ku fura iyaduu saddexii maqashii tii dambe inaan ku furay inaa ku fudhay soomay dhihin saddex baan ku furay buu leeyahay xaaskii dambe maxaa meesha marka dhacayo faa'iidaha middii uu khulcay oo xaaskii dambe ahayd oo ciddadii ku jidhay khuluca yaa dalaaq lagama dabageyn karo saddexdaani kuma dhacayso haddii khuluc mar wuxuu yihiinba dalaaq dambe laba iyo saddex iyo hal midna dambe lagama dabageyn karo ilaa maba soo rajciyeysan kare kala tage xoolay waxbay kala gateen shaqaysku male marka reerkii weynaana wuu maqashiiyey saddexdii dalqadood laakiin saddex dalqadood oo xagga gaadhay maaha tii kalena wuu khulcay laakiin maxaa u bannaan isla markiibu dib usoo guursanaya ma soo rajciyeysan kareen khulciisa oo ma dhihin intaasu lacag hadaasi waa ku khulcay ilaa haddii isagoo aan saa samayn tan oo saddexda maqashiiyo tanaa furmaysa markaasuu dib usoo guursanaya isla markiibu guursan karaa qaab noocaas oo kale ah waan ugu jawaabay bay waaya sidii buu sameeyey waaya markaasaa lagu yiri dee niyahu khadeecaad samaysay oo xaasku weynaa dee waxaad kaarto iyo waxaad samaysay wax maarata heelad ah markaasuu yidhi waa dee waa mid iska bannaan oo aan sharcigu hadda diidayn markaasuu ku yidhi dee kolleyba jamacta bayna xabiibatayni labadii aad jeclayd baa jamcisayo reerkii hore iyo reerkii dambaba waa waa kuu joogaan marka oo arrintaas awgeed marka dalaaqi waa kana dalaaqa sideeda halkan baa looga hadlayaa markhaanti in loo sameeyo ma laga maarmaan baa mise waa sunni mise waa khasab waaye rajciyada sidoo kale markii wax lasoo rajciyeysanayo markhaantigu ma laga maarmaanba mise maaha rag ba waxay leeyihiin guurka marka hore wax la guurinayoba mar haddii markhaanti laba markhaanti ay joogeen almakhraj kalmadkha bixidda hadda laga baxayana sidii oo kale ha noqoto markii lasoo gelaya markhaanti ma loo baahnaa haa haddana markhaanti ha ogaadaan laakiin hadda madhabka imaam shaafici muctamedkiis waxa weeye waa un sunni arkaanu dalaaqi arkaanu dalaaqi khamsatun waa shan mutalliqun mid wax furaya wasiiqatun siiqo wa maxallun maxalkii la furayey weeye waa zawjadii wa wilaayatun wilaayo calayhi dushiisa ugu suganoo dee wilaayo uu ku leeyahay ciduusan shaqo ku lahayn lama u furi kare iyo wa qasdun qasad qasad waa inuu jiro ereyga wax ku furayo macnihiisa waa inuu u qasday waaye qof hadda qof kale hadalki sheegaya ee, xaaskaygii baan untaa ku furay hebel baa yiri buu soo wadaa ama hebel wuxuu yiri xaaskayga intaasaan ku furay cid kale warkeed buu ka sheekaynayaa isaga wax ka furmi maya ama qofkan wax miithaalinaya ama midkan wax akrinaya kuwaasoo dhan waxa weeye waa shaqo kuma leh dayib marka waxaa kaloo halkan ku qoray shuruudulmualliqi kan wax furaya shuruudiis shuruudulmualliqi kan wax furaya shuruudiisu isnaana weeye altakliif baalig caaqila inuu laga helo takliif iyo walikhtiyaaro doorasho oo qofkaan la khasbin haddaan xaq lagu khasbayn waaye shuruudu siiqati dalaaqi dalaaqa siiqadiisa shuruudeeda shuruudu siiqati dalaaq maa weeye yadullu tusinaya cala alfiraaqi firaaq iyo kala tegid صريحا أو كناية سعد أما سيسر بيبا صريحا أو كناية سعد أو صريحة أما سي كناية واي وما يدل على الفراق كلا تقو حتوصي فراق يفارق واي صريحا أو كناية marka aan sariix ma noqonaya waa hadalka aan wax kale ixtimaali karin furniin waxaan ahayn oo kale ma ixtimaali karo furniin buu ixtimaalaya bes uu ku cadiyo marka niyo uma baahna hadalku hadduu cadi yahay ninka xaaskiisa yidhi waan ku furay ma niyeysatay la dhihi mayo hadduu mar u kasay uu ku dhawaaqay waaye kinaayaduna waa wixii furniinna noqon kara wax kalena noqon kara beri baa iga tahay waa kala tagnay iyo ciddiinna aad iyo ee waxyaala tanna tanaa uga jeeda iyo tanaa uga jeeday labadaba ay imaanka dhowey dayib hadduu dhaho intaasaan kugu furay ilaa intaasoo aan la haray mooyaane oo qaar soo reebo waa loo ogolya haddaysan isdhammayn saddex baan kugu furay ilaa saddex mooyaane hadduu dhaho waxba ma waa eber eber saddex saddex laga jira wey waxba ma soo harin waxba lama soo harin ninkaas dayib masaa-ishaasna halkaas uga hadla shardu maxalli dalaaqi dalaaqa maxalkiisa shardigiisa cidda furniinku ku dhacayo shardiga la shardinaya waxa weeye kownuhu zawjatan waa inay zawjo tahay ahaanshihiisa zawja waa inay xaas tahay waayo ee cid hadda xaas bu ahayn dalaaqdee kuma dhici karayo dayib waanay zawjata wilaayo ku leeyahay aabuhu iskama furi karo gabadh ee, ga- xaaska wiilkiisu qabo xaas uu furay qofku ya oo ciddadii dhammaatay dee misna furniin kale aan ka dabageeyay iyana ma soconayso gabar uusan weli nikaaxsan waa ku furay hadduu yidhaahdo iyana ma soconayso wilaaye kuma leh shardul wilaayati wilaayada shardigeeda calaa maxalli dalaaqi dalaaqa maxalkiis شرط الولاية على محل الطلاق kownuhu ahaanshihiisa weeye milkan uu yahay lilmualliqi kan wax furaya markuu furayo waa inuu isagu masuul ka yahay xaas eh, kala tageen oo baa'ine oo kale ah oo marakan aysan shaqa isku lahayn shaqa iskuma le weye ama xaasoo usu- hadhow guursan doono weli uusan guursan baan furay ama nin ba adiga xaas kale u qabaan ka- ka furay xaasoo dhan ma shaqaynayaan waayah شرط القصد للطلاق قصد شرط القصدية للطلاق فرنينك وإن لو قصده شرط القصد للطلاق أن يقصد وإن هو قصد لفظ الطلاق الطلاق اللفظيس لمعناه معنيس واي وإنه قف كاني وقلت لك قلي معنيس اللفظيس وأقصد معناه قف بعد furniinkaba ka- macnaheedaba ma yaqaan aa ware waxaa dhahdaa waxaas dheh een, anti daaliqun iska dheh anti daaliqun maba yaqaanba waxay tahay muxuu u qasdaa waxba ka garan mayo ama qofba carabkiisa iska aaday aa waa furan tahay oo kale carabka iskaga dhaca ma ka furmayso laakiin haddii uu isagoo iska caycayaaraya ama iska kafkaftamaya uu yiraahdo hadalka oo lafdiga u qasdo macnihi umaba socdo dee dalaaqi waa dhacayaa markaas ama islaam baa adiga u qabay markaasuu yiri waad furan tahay waana xaaskiisii dalaaqi waa dhacaya suuratu dalaaq dalaaqa qaabkiisa iyo kayfiyadiisa suuratu dalaaqa an yaquula zaydun lizawjatihi zayd inuu xaaskiisa ku dhaho weeyahay zawjadiisa alxaadirati joogtay anti daa wuxuu ku yidhi eh, anti daaliqu mid furan baat wa fi lqaa'ibati midda maqanna waa inuu yidhahdo hindun daaliqu middii hinda oo maqnayd waa furanta buu yidhi khalaas markaas waxaa la yidhahda halaaثun jidduhunna jiddun wa hazlahun way jiddu saddex dhabtoodu waa dhab caycayaartooduna waa dhab caycayaar ma galaan nikaaxa iyo furniinka iyo soo rajciyeysiga ay cayaar hadduu u dhahana waa ji- waa u jidhaa kas hadday u yirina waa u jidhaa waay ay cayaar buu usoo ceshaday caar cayaar buu u furay ay cayaar buu u yiri waa aqbalay gabadhaas guurkeedii waa ku xiranta ay cayaar ma gasho waay arrajcatu baa midaan la yidhahdaa soo ceshashadii wey rajciyeysi baabaa muhiima rajca arrajcatu luqatan almaratu waa mar oo min arujuuci noqoshaa wa sharcanna raddul mar'ati haweeneyda celinteeda weeye ila nikaaxi loo soo celiyo min dalaaqinna laga soo celiyo dalaaqaasoo gayri baa'inin mid baa'inoo ay ku kala tageenoo soocmay kayrkiis mid dhammaaday kayrkiis fil ciddati ciddadii dhexdeedina la soo celiyo calaa wejhin qaab loo soo celiyo maqsuusin la khasisay waa arrimo muhiima intaan yar tahay rajcadu waa un sidaas waa ninka inuu xaaskiisa u soo celiyo markuu furay kabacdi nikaaxii hore waa soo rajciyeystay xaaskaygii rajactu bay iska dhahan caamadu rajactu keliya ma shaqaynayso aa ciddada dhexdeeda calaa wajhin maqsuus shuruudba waa inoo imaanaysa way xataa afar xaas haddou lahaa midda afraad furo islaan kale hadda ma guursan karo ilaa midda ciddadeedu dhammaato ilaa ilaa ciddadu dhammaato xaaskiisii oo kale ka dhiganta wuu soo ceshan karaa inuu soo ceshadaa u bannaan ilaa baa'ina maahe waaye mathalan gabadha hal iyo laba iyo wixii lamida lagu furay oo waxa weeye rajciyada ah intay ciddada ku jidho ninkii haddii uu dhinto ama iyadu dhimato waa isdhaxlayaan walaasheed ninku ma guursan karo eedadeed ma guursan karo habareerteed ma guursan karo ilaa iyadu ciddadeedu dhammaanayso ayib rajcadeena waa taas u soo ceshanaya arkaanu rajcati arkaanu rajcati alaaatun weeye siiqatun iyo wa maxallun maxalkii la soo ceshanaya iyo wa murtajicun kii wax soo ceshanaya shuruudu siiqati rajcati rajcada siiqadeeda shuruudeedu alaaatun waa saddex lafdun lafdigaasoo yushciru dareensiinaya bilmuraad waa inuu qofku erey ku dhawaaqo tusinaya muraadka inuu soo ceshaday waa rajactuki waa ku soo ceshaday iyo wixii lamid oo kale wey ilaya ama ilaa nikaaxi inuu ku daraa fiican waa tanjiizun baa shardiga tanjiiz waa goyn iyo go'naan waa inaan la mucallaq usan ahayn haddaad doonti waa ku soo rajciyeysay ma ansaxayso waa hadal go-an waan u dhaho waa ku soo rajciyeystay wacadamu tawqiitin waktiyeyn la-aanteed bilhebel iyo wakti hebel iyo laguma xiri karo waa inaan muddo lagu xirin sharo- shuruudu maxali rajcati rajcada maxalkeeda shuruudeeda shuruudu maxali rajcati waa xaaskii thamaaniyatun waa sideed kownuhu ahanshihiisa zawjatan waa inay horta xaas tahay kow waa midda koowaad wa kownuha ahaanshaheeda mawduucatan waa inay tahay gabaray is arkeen oo mucaamala dhex madhay taasna waa shardiga labaad gabar haddii ninku intuu isku xiro iyagoo aan isarag uu furo ma soo ceshan karo iyagoo aan weli kulmin mar haddii uu furay ma soo ceshan karo leanna ciddaba ma leh ayib waaya haddii gabadha manidii ilmaha laga abuuri lahaa oo manidii ninkeeda riximkeedii iyo ilmagaleenkeedii lagu shubo ma is arkeen mise isma arag manidii baa meel kale laga soo qaaday waxaan hadda takhaatiirta iyo shaybaarada ay samaynayaan ilmihii lagu beeraya meel kale mawduuca laga soo qaadaya wahuwa aladii xadatha alyowm waa waxa maanta hadda taagan bayiri oo yusamuuna tifla alanaabib caruurtan beebiyadan ay maaragtay gelinayaan meelaha weeye oo ay saa ku bacriminayaan ayib wuxuu yidhi marka waa kownuha ahaanshaheedaa shardiga mucayanatan gabadha la furayo waa inay mucayanata gabar un baan iska furay war maaha waa inay mucayanata wa kownuha ahaanshaheedaa shardiga qaabilatan mid aqbalaysa lilxilli waa inay aqbalayso lilxilli xalaalnimada waa maxay midda murtadadaa baa baxaysa ilaa gabarun ridowday lama soo ceshan karo wa kownuha ahaanshaheedaa shardiga mudallaqatan ay tahay marka la soo ceshanayo horta waa in furniin hormaray gabar lan la fasakhay gabar fasakhatay ninkii baa biilka bixi waaye waa fasakhatay ya mas- ma soo ceshan karo ma soo ceshan karo hadda xoolaan soo helayo biilka waa la helay waa ku soo rajciyeysanaya ma shaqaynayso laakiin xoolaan soo helayo haddeer aan dib isku guursanaa shaqaynaysa isla markiiba isguursan karaa laakiin mar haddii khuluc iyo fasakh ay tahay waxba ma soo ceshan karo way ka fasakhatay ama waa laga fasakh wa kownu dalaaqihaa dalaaqeeda ahaanshihiisaa shardiga bilaaci wad waa inuu bilaaciwada yahay dalaaqeedu waa inaa xoola la kala qaadan haddii xoola la kala qaatay waa midda haddeer khuluci soo maa lama soo ceshan karo iyana hadduu isku dib iskugu guursanayaan waa inay guur cusub galaan wa kownu cadadi dalaaqihaa gabadhaas dalaaqeeda iyo furniinkeeda cadadka iyo tiradiisu ahaanshihiisa shardiga gayra mustawfan mid la oofsaday keyrkii dalqadaha waa inaa awal la dhammayn marka wax la soo ceshanayo saddex baan ku fura waa soo ceshanayaa ma jirho ama awalba mid ku fura waa dambana midbuu ku furay waa dambana midbuu ku furay waa dhammaadeen kolleyba ma soo ceshan karo marka wax la soo ceshanayo waa inaan dalqaduhu dhammaan wa kownuha ahaanshaheedaa shardiga fil ciddati gabadhiina waa inay weli ciddada ku jirto haddii ciddadii dhammaato waxba ma soo ceshan karo waa shuruud muhiima shuruud hee muhiima weeyaan waaye marka ilmahan qofka kale riximkiisii ama qof dumara la dhex gelinayo ninka qabay haddii ay biyihiisi tahay waa la ogolyahy laakiin cid kale meel ay cid kale biyaheed meel kale oo qof kale lama dhex gelin karo oo hadda kitaabkan masaladan waa masale adduunkan taaganoo waaba ka hadlayaa wuxuu leeyahay shirar waaweyn baa culimmada islaamku ka qabteenoo eh, laba isqabtay haddii manidoodii laysku keenayo oo xaaski lafteedii riximkeedii la gelinayo een, waa la ogolyahay ama ma aheen labadoodi biyahoodii baa lasoo qaaday meelo ay qalab iyo ay ku kaydiyaan bay iskula dhex dareen oo ku hayeen oo ikhtibaarka waa meesha shaybaarka kabacdi markay isku bacrimeymeen baa riximkii xaaskiisa lagu soo ceshay biyo cid kale iyo cid baadiya maaha waa caadi taasna laakiin waxyaalaha kale oo dhan waa khatar oo hadda eh, khatarka ah shuruudul murtajici midka wax soo ceshanaya shuruuddiis shuruudul murtajici waa itnaani laba alikhtiyaaru doorasho inuu soo ceshado inaan lagu khasbin wa ahliyatu nikaaxi nikaax ehelnimadeed binafsihi naftiis inuu inuu wax guursado ehel u yahay maxaa baxay cidaan wax guursan karin mid waalan xataa qofka hadda muxrimka wax waa soo rajciyeysan karaa ilaan guur horoo jiray buu soo ceshanayaaye waxaa loo diidanaa muxrimka guur cusub ma geli karo cid waxuma guurin karo weli ma noqon karo yaa eh, wakiil ma noqon karo waxaasoo dhan dalaaquna wuxuu ka bilowdaa maalintii furniin ku dhacay haddii xaasku ogeyd iyo haddiysan ogeynba markay ogaatay laga bilaabi mayo markuu ninku ku dhawaaqay baa laga bilaabaya nin baa xaaskiisi furayo wuxuu ku furay saddex dalqadood wax ka yar markaasuu soo ceshaday ama ciddadii baa dhammaatay nin kalea guursaday hadhowbay labadii isqabi jirdhay dib isku guursadeen muxuu ku qabaa hadda dalqadihii waagi hore intuu ku furay maha intii hadhay xataa haddii nin kale soo madho hal ma ku furo ama labo nin bay guursatay dib iskugu soo noqdeen wixii u haray buu ku qabaay saddex cusub hadda iskuma qabaan waaya arrintaas waa khilaaf la-aan hadduu furo saddex ka yar buu ku furo nin kaley guursatay ama waaba markaasuu ka- ninkii dambea ka dhintay ama wuu furo ninkii horaa ku noqday waa la mid wixii dalqada u harsanaa waagii hore bay isku qabayaan wax kale isku qabimayaan madhabka imaam shaafici waa sidaas soo gabagabay marka suuratu rajca rajcada suuradeedi wey iyo kayfiyadeedi suuratu rajcata an yaquula zaydun waa inuu ku dhaho limudallaqati midda uu dalaaqay dalaaqan dalaaqa uu dalaaqay oo hayra baa'inin mid baa'ina oo baynunaa keyrkiisa walxaal hiya fii ciddati ay ciddadiisa weli ku jirdho xaasku u furay waa inuu dhaho raj- raajactuki waa ku soo rajciyeysa mintaa maxaa ku jira raajactu anugu ki adiga intaasoo dhan baa ku jira waa ku soo ceshay aw amase amsaktuki waa ku haysay xaaskaygii baad in kaanad xaadirat hadday joogto way fil qaa'ibati midda maqanna wuxuu dhahayaa raajactu hindan hinda waa soo ceshaday aw amsaktu hindan hinda waa haysaa waa soo ceshaday bay islaan la- la mid waay ninka hadduu laakiin gabadha inta saddex ku furo nin kale guursato eh, ninkii kale kala tagaan hadhow labadii hore isku soo noqdaan saddex cusub baa hadda ninka usoo noqonaysa ilaa awal saddexdii hore dhammaantay saddex cusub baa usoo noqonaysa wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab